gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim cali najax oo uu welinayo gudoomiyaha degmada walan weyn ayaa xariga ka jaray xarumo cusub oo lagu soo kordhiyey xafiisyada degmada looga armiyo ee walan weyn dhismaha xarumahani iyo xafiisyada cusub ayaa soo socday muddo afar bilood ah waxaana madasha xarig jarka ah ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha degmada walaweyn gudoomiye waxaa noo soo wargalay inuu soo gabogabo ismihii xafiisyadii aan kusoo kordhinayna maamulka iyo hoolkii siminaarada iyo tababarada aan u talagalnay oo aan muddo afar bilood ka hor ah dhagax dhignay sida aa maanta aragtay xafiisyadaas iyo dhismaha hoolka iyo qalabeynteedaba waxaa ku kharash garaynay qarashkaas iyo howlihii ku baxay fangareeyey dowladda hoose ee degmada walaweyn iyadoo aysan wax hay-ad ah ama maamul kale aysan kaalin ka geysanin daqligii iyo canshuurihii laga aruuriyey qaybihiis kala duwanaa ee degmada walaweyn laga qaaday ayaa lagu dhisay iyadoo aysan la-aanteeda suurageli lahayn laamihii ammaanka ee howlwadeenadii canshuuraha ururadii haweenka iyo dhalinyarada oo iyagana kaalin mugle ka qaatay horumarinta degmada iyo dhismayaasheedaba oo micneedu ay tahay isku xirnaanteena ayaa suuragelisay wax noo qabsoomay waa rajeynaynaa laba kun iyo shan iyo labaatan gudaheedana inaan howlaha kale ee qabyada noo ah dhammaystirno sida tan iyo maalmo ka qorxoon aan nagala soo qayb gashan gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim cali najax oo munaasabadda xarig jarka ah ka hadlayey ayaa u mahad celiyey maamulka iyo bulshada degmada walan weyn taa uu tilmaamay inay si weyn isaga garabsadeen in la helo xarumo cusub oo lagu soo kordhiyey xarunta degmada walan weyn
oo ay ugu horeyso in afar bil ka hor meeshii la dhagax dhigay ballaarinta xafiisyada maamulka degmada walaweyn oo lagu soo siyaadiyey ilaa iyo lix qol iyo hool weyn oo shirarka iyo siminaarada iyo kulamada bulshada lala qaadahayaba intaba kaafin kara ayagoo runtii isku tashi ah iyo canshuuraadkii yaraa ee laga qaadayay bulshada ay ku aruuriyeen ay halkaan ay ku dhisteen ay ku ballaariyeen ay ku qurxiyeen maanta inaan ka soo qayb galo xarig jarkeeda ee runtii dowladnimada waa in meesha hadba ay joogto aad kor uga sii qaadid intaad magaaladaas joogtidna aad wax ku soo siyaadisid maanta hab isxilqaan ah ama canshuuraad dadkii laga qaaday in qayb ka mid ah lagu celiyo xarumihii dadka loogu adeegayo waa ammaan aada idinka mudan tihiin waan rabo weliba inaan fariin u diro guddoomiyaasha degmooyinka kale ee gobolkan inay idinku daysadaan maxaa yeelay sidiina si la mid ah canshuuraaday qaadaan badankooda haddana kama arkaysid xarumihii iyo meelihii ay ka shaqaynayeen oo sidiina oo kale intay fadhiisteen go-aan ay qaateen ay ballaariyeen ama ay dayactireen ama ay qurxiyeen runtii waa waxyaabaha ka dhiman waan rabo inay ugu daysadaan degmadan walaweyn iyo maamulkeeda waa idin bogaadinaynaa waan idin mahadcelinaynaa dowladnimada la sheegayo waa intaan iyo in ka badan oo adiga aada intaad meel fadhiisato oo aada fikirto oo aada alifto ama aada go-aan
isbedel ballaaran ayaa laga dareemayaa degmada walan weyn marka loo fiiriyo dib u soo nooleynta goobaha danta guud ee bulshada ka dhexeeya